bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وصaxbih وslm أجmaعيin ama bعdu waxaan sugayna kitaabka cmdaة الأxkam lilxaafid cabdالغني bn cabdالwaxid almaqdisiy raximah اllahu taعalى kitaab اlqisaas ayaan joognay xadiidkii sahl bnu abi xathma ee ku saabsanaa qasaamada ayaan ka hadlaynay qasaamada marka waxaan axkaamteeda ka sheegnay in qofka mudiciga qaacidada caamka ahee dacaawida inay iyada kasoo horey inay yacni mustathna ay ka tahay qaacidada caamka waxa ay tahay low yucta annaasu bidacwaahum ladacaa rijaalun amwaala qowmin wa dimaa'ahum lakin albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar dhaarta waxaa lahaa ninka wax inkiraayo ee laga dacwoonayo kan dacwoonayona markhaati baa laga rabay qasaamadu hadda waa ka duwan tahay dhaartiibaa waxaa la siinayaa kii dacwoonaya dhaare laleeyahay oo dhaarta lagu bilaabaya maxaa yeeley waxaa weeyaan cabdullaahi ibnu sahal ayaa la dilay cabdiraxmaan ibnu sahal iyo muxayisa iyo xuwayisa oo labadoodaba ilmo adeer la ahaa cabdiraxmaan bin sahal iyo cabdullaahiga la dilay ayaa waxaa la leeyahay yahuud markay ku sheegteen ninkoodii inay dileen idinka dhaarta konton dhaarood dhaarta haddaad dhaarataan oo tastaxiquuna qaatilakum aw saaxibakum ayaad mudanaysaan iyagii oo mudiciin ah marka dhaarta la leeyahay waa qaacidada guud marka waa waa ka baxsan tahay tan halkan marka watastaxiquuna qaatilakum aw saaxibakum iyo riwaayada soo socoto fa yudfacu birummatihi maalik ayaa daliishaday oo hadday konton dhaarood ay dhaartaan qof mucayanana ay ku sheegtaan inuu dilay waxaa weeyaan marka in waxaa bannaan in marka waa waa loo dilayaa waana loo qisaasayaa taasaa marka laga qaadanayaa ayb marka imaamu shaaficis isagu wuxuu leeyahay si sidaa ka duwanoo qasaamadu iyadu qisaas ma keento uu leeyahay diye unbay waajibinaysaa hadday dhaartaan kontonkii dhaarood ay maraan diyay helayaan diyaduna marka waxaana uu ka qaata isaguna imaa riwaayada dhahaysa imaa an yaduu saaxibakum wa imaa an yu-danuu bixarbin in yacnii saaxiibkii ninka idinka dhintay ay diyeeyaan oo diyadiisa ay bixiyaan ama yacnii inay dagaal la ogeysiiyo nacam labadaa wax ka dhexeeya malaha taa marka imaamu shaafici marka wuxuu ka qaatay oo xadiidkan uu tusayaa buu yidhi qofka mustax waxaa laga waxaa lagu mudanaayo ee lagu yeelanayo waa diyo ee qisaas ma ahan qoor ma aha sidaabaa marka imaamu shaaficina uu ku tegay ayb axaadiidta daahirkooda waxaad moodaa inaynan kala saaraynin laakiin imaam maalik laftirkiisa waxa uu leeyahay waa hadday qof mucayana ku sheegtaan hadday dad badan laakiin ku sheegtaan oo kale see dadkii oo dhan loo wada qisaasaya marka waxaa kaloo iyadana laga qaad waxaa kaloo qisaasta marka la mudanaayo cinda imaam maalik cinda alimaam maalik amase diyo la mudanaayo waa hadday dhaartaan qoladan mudiciinta hadday dhaaran waayaan dhaarta ka cabsadaan dhaartii waxaa loo soo wareejinayaa qolada marka ayagu sheeganayso oo qolada lagu sheeganayo ee dhiigga lagu leeyahay ee yacnii tuhunka laga qabo iyagu marka haddii ay dhaartaan waa ka beri noqonayaan dhaartooda waxay beri ka dhigaysaa waxay beri ka dhigaysaa diyo iyo qisaas midna waxba lagu yeelan maayo nacam ayb marka hataa gaalaba ha ahaadaana yahuudi ictibaar in markaa la siinayo aymaantooda iyo dhaartooda meeshaan oo kale taana marka xadiidku waa tusayaa qasaamadu markaadu waa kontonkaas dhaar hadduu hal qof dhaaranayana konton jeer buu dhaaranayaa hadduu dhaaranay hadday konton qof dhaartaanna hal ayaa kiiba u dhaaranaya qasaamadii marka waa taasa wa fii xadiidi xamaad bni zaydin faqaala waxa uu yidhi faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waalihi wasalam rasuulku waxa uu yidhi yuqsimu khamsuuna konton baa dhaaranayaan oo minkum idinka idinka mid a calaa rajulin ninbay ku dhaaranayaan dushiisa oo minhum iyaga ka mid ah fayudfacu markaa waa la dhiibayaa birummatihi yacnii maca rummatihi isagoo xarigiisa luqunta oo ugu jiro neefka marka lasoo yacnii birummatihi yacnii asalku waxaa weeyaan waxaa loo waxaa rumma asalku waxaa weya waa xariga ee ratiga qoorta loo geliyo marka la hogaaminayo yacnii ninkaas waad qunsanaysaan oo waa hogaansanaysaan waay nacam waxayna tusaysaa marka dabcan qisaas bay tusaysaa laakiin waa goorma haddii nin mucayana ay ku sheegtaan waa hadday nin mucayana ay ku sheegtaan oo ay ay ku dacwoodaan yuqsamu khamsuuna yuqsimu khamsuuna baa dhaaranayaan oo minkum idinka idinka mid a calaa rajulin nin korkiibay ku ay u dhaaranayaan ay ku dhaaranayaan oo bimacnaa waxaa weye hal nin inuu dembigaa ka galay oo minhum yahuudi ka mida fayudfacu waa loo dhiibayaa markaa birummatihi waxaa loo dhiibayaa marka luquntiisao xarig uu ku xiran yahay yacnii luquntaa xarig looga xirayaa maahane waxaa weeyaan yacni luquntiisaa la siinayaa weyn ayb waxau yidhi qaaluu waxay dhaheen amrun arrin lam nashhadhu aanan ka marqaati kicin kayfa sidee baan naxlifu u dhaara aan ku dhaaran ugu dhaaranaynaa ay kayfa sidee baan naxlifu ugu dhaaranaynaa fii amrin arrin yacni lam nashhadhu aanan xaadirin amrun arrin lam nashhadhu aanan goobjoog ka ahayn kayfa sidee baan naxlifu u dhaaranaynaa nacam ayb fa qaaluu waxay qaaluu waxay yidhaahdeen marka fatubri'ukum yahuudu ayb qaala markaa waxau yidhi fatubri'ukum yahuudu yahuud baa idin idinka beri noqonayso biaymaanin bay idinku beri noqonayaan dhaar biaymaani khamsiina konton dhaarood oo minhu iyaga ka mid ah qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahay qowmun kufaarun hum iyagu qowmun qolo weeyaan kufaarun oo gaalo ah wa fii xadiidi saciid bni cubaydin fakariha rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalama nebigu waxa uu kahday an yubtila inuu buriyo damahu dhiiggiisa fawadaahu waa u diyeeyey nebiga sal lla ly slam bimiatin boqol oo min ibli sadaqati geelii sadaqada ka mida geelii yacnii nebigu uu haystay sadaqadii boqol halaad ee boqol neef oo ka mida ayuu diye uga dhigay mar haddii yacni meeshii lays haysto yahuudina aan hadda xaq la dul saari karin oo maxaa yeelay nimankan dhaartii iyagii waa ka baqeenoo waa diideen iimaan baa ka celiyey oo waxaanan anagu goobjoogka ayn kuma dhaaran karnay dheheen de yahuud ha idin dhaaratana waxay yidhaahdeen niman gaalo ah waa yahuud dhaarteeda seen yeelayna anaga haddaydan tanna rabin tanna rabin hadda iska daaya weeyaan marka nebiguna sala allahu caleyh waali wasalama dhaqankiisu ka mid ma ahayn inuu markaa isagu ou yee dhaqankiisa kama mid ahayn qof muslima dhiiggiisa inaan meelna la saarin marka dadka xadiidka waxaa laga qaadanaya dadka dhiigooda meelna la saari waayo waxaa looga diyeynayaa oo diy diyadooda laga bixinayaa baytulmaalka baytulmaalka ayaa laga bixinaya sida nebiguba uu yeelay sala allahu alayh wali wasalam wacan anas bni malikin radia allahu canhu ana jaariyatan gabar yar wujida ra'suhaa madaxeedaa la helay marduudan xaal uu yahay mid la shiiday beyna xajareyni laba dhagax dhexdood lagu shiiday iyadoo laba dhagax layskugu riiqay marduudan xaal uu yahay mid la riiqay beyna xajareyni laba dhagax dhexdooda faqiila waxaa la yidhi man facala haadaa bika kan yaa kugu sameeyey adiga ayaa lagu yidhi xataa dukiya nacam fulaanun hebel miyaa kugu sameeyey fulaanun hebel miyaa kugu sameeyey xataa dukira ilaa la sheegay yahuudiyun mid yahuudi ah fa awma'at bira'sihaa madaxeeda ayay ishaartay oo haab ay tiri fa ukhida alyahuudiyu yahuudigii baa la qabtay factarafa waa qirtay faamara nabiyu sala allahu caleyh waali wasalama nebigu waxa uu amray an yuradda in la riiqo ra'sahu madaxiisa beyna xajareyni laba dhagax in lagu riiqo nacam walimuslimin wanasaa-iyi muslim iyo nasaa-i waxaa u sugnaaday can anasin radia allahu canhu ana yahuudiyan yahuudi qatala jaariyatan gabar ayuu dilay calaa awdaaxin buu ayuu ku dilay yacnii fido qalin ama fida ayuu ku dilay faaqaadahu rasuulu llaahi sala allahu caleyh waali wasalam nebiga waa u qisaasay xadiidkan dhowr xugun baa laga qaadanayaa dhowrka xugun ee laga qaadanaya waxaa ka mid a nin iyo naag in laysu qisaasayo oo hadda waxaa weeyaan gabar buu dilay jinsi dumar ayuu dilay ninkan waa loo isaguna rag buu ahaa waa loo dilayaa ayb marka nin ninka haddii uu haween dilo waa in loo dilaya marka nacam waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanayaa sidoo kale ictiraafka in wax lagu dhiso ictiraafka iyo qiraalka in wax lagu dhisaayo yaa laga qaataa oo qofku haddii uu yacni qirto ee uu yiraahdo waxaa waxaa ma samaysay haah waa sameeyey hadduu yidhaha waa la yeelayaa mas'alaha halkan ka soo baxayso mas'aladu waxa ay tahay oo gaalku ninkani waa gaal waa yahuudi yahuudiguna dabcan yacnii iqraarka oo iqraarku cadaalad ma loo shardiyaa qofku marku wax isku qiraya cadaalad ma loo shardinaya male ma loo shardinayo waxyaabaha aan cadaaladda loo shardinin bay ka mid tahay waxyaaba dhowroo cadaalad aan loo shardinin baa jirto sharciguna wuxuu ka eegay waxyaabahaas waa waxyaabo aanay dhacaynin qofka inuu khiyaano iskugu sameeyo nin hadda inuu dembi dil keenayo isagoo maskaxdiisa qabo aan majnuun ahayn gaalba ha ahaadee wax dil ku keenayo ma isku qiraayo nacam isku qiri maayo maogtahay yani oo aan sax ahayn oo aan sax ahayn ma laga yaabo marka waxuu ku tusayaa marka hadduu isku qira shay isaga in lagu dila sababayo cuquubo u keenayo inuunan been sheegaynaa laga qaadanaya hadduusan waalnayn qofku nacam soo ma garanin waxyaabaha sidoo kale aan cadaalada u baahnayn culammada qaarkood waxay yidhaahdaan guurkoo kale wilaayada faasiqa waa iska ansaxaysaa nacam cinda qowlin min aqwaali alculamaa calaa qowlin min aqwaali alculamaa sababta waxay tahay ninka ugu faasiqsan muslimiinta marka laga hadlayo gabadhiisa waxaa laga yaabaa inaanu marka dhibaatada gabadhiisa kafaa la-aanta iyo inay nikaaxa ku rafaado uma rabo uma rabo qof wanaagsan unba u rabaa asagoo aduu doono haba xumaade waxyaabaha noocaas oo kale iyo haddii cadaalada in la shardiyaa ay keenaysa markaas masaalix waaweyn oo iyada kasii waaweyn in la waayo oy ka mid tahay maalan haddii la yidhaahdo ninka muslimiinta madaxweynaha u noqonayo cadaalad waa in loo shardiyaa da dadkiina ay fasaqo u wada badan yihiin ma waxaa laleeyahay marka inteenna wax caadila naguma jiro marka wax madaxa la samayn maayo ma la dhahayo sababto masaalix baa ku dhumaysa madax la-aanta madaxtinimo la-aanta masaalix baa ku dhumaysa maca fisqi baa la qaadanaya adigu waxyaaba noocaas oo kale cizi bnu cabdisalaam kitaabkan alqawaacid alkubra oo ku sheega ictiraafka marka ninkan oo kale marka ictibaar buu leeyahy nebigu inuu ictibaar siiyey waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka sidoo kale qofku sida uu wax u dilo in loo dilaayo laba dhagax buu intuu qabtaybuu madaxeeda kuwada ku riiqay isagana waa la riiqay madaxiisa ayb taa marka iyada waxaa weeyaan waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka damaca yahuudda gabar yar bay waxay ku dileen fido fidadaas darteeday u dileen marka waa qaab daro waxaa kaloo xadiidka yacni bacdi waxaa yani nabiga caleyhi salaatu wasalaam markuu gabadhii uu ku yidhi ninkan miyaa ku dilay madaxa ay sidaa tiri de qofka isaga jinaayada la gaarsiiyey qofka jinaayada la gaarsiiyey haddii uu yiraahdo qofkan baa i dilay qowlkiisu see loo qabana waaba mudici asagee mudici weeyaan see xugun loogu sugaa qowlkiisa culammadu waxay yidhahdaan qowlkiisa xugun laguma sugin xadiidkan gabadhan qowlkeeda laguma sugin ee wuxuu iska ahaa qariino un ee ictiraafkiisa waayo waxa lagu dilay hadday markay tiraahdo waa i dilay ou dhihi lahaa ma dishay ma dilin haddii ou dhihi lahaa markhaatina aan loo heli lahayn lama dili lahayn sharciga daahirkiisu saas waayo ayb marka waxaa kaloo iyadana ishaaradii in macno ay leedahay ishaaradu inay macno leedahay saasay tiri weliba iyadoo nafta kasii socoto ayb xadiidkan marka waxyaabaha dhan baa laga qaadanaya wacan anas bni malikin radia allahu canhu ana jaariyatan jaariya wujida ra-suhaa madaxeeda la arkay marduudan isagoo la riiqay bayna xajarayni laba dhagax dhexdooda xaal uu ahaaday faqiila waxaa la yidhi ama bayna xajarayni laba dhagax dhexdood lagu riiqay marduudan sanba isaga tacalluj darafkaas faqiila waxaa la yidhi man facala haadaa bika kan yaa kugu sameeyey adiga fulanun hebel fulaanun hebel miyaa kugu sameeyey xataa dukira yahuudiyun ilaa la sheegay fa awma-at bira'sihaa madaxeeda ishaartay fa uqida alyahuudiyu waa la qabtay factarafa waa qirtay fa amara nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigu waxa uu fara an yurada in la riiqo ra'sahu madaxiisa bayna xajarayni lagu riiqo ayb walimuslimin wanasaa-iyi can anasin radia allahu canhu ana yahuudiyan qatala jaariyatan buu dilay calaa awdaaxin buu ku dilay yacni calaa awdaaxin fido ama silver ama qalin ay isku qurxinaysa markaa iyada nacam waxaana sidaa loogu magacaabay libayaadiha baa loogu magacaabay fa aqaadahu rasuulu llahi sal ly slam nebigu waa u qisaasay nacam laba xugun oo kaleoo qisaasta ku saabsanna waa laga qaadanaya xugun waxa uu yahay alqatlu bil waxaan la yidhaahda yacni waxyaabaha wax lagu dila labay u qeybiyaan wax af leh oo qofku inta gala dhinac kale uga baxayo ama yacni waxaa weeyaan gudaha geli kare wax ku afkiisa wax ku dilo sida tooreyda iyo xabadda iyo kale iyo waxyaabahaas waxyaabana waxaa weeyaan marka waxyaabana waxaa waxyaabana waxaa weeyaan waxyaabo culayskooda wax ku dilo waay waxyaabana culayskooda wax ku dilaan sida dhagaxa canamad xanafiyada ayagu waxay qabaan qatliga haddii qofka uu ku dilo wax wax duro oo yacni qofka haddii waxaan ujeedaa wax ku dilo ayb taas marka qaaraa fuqahada qaar baa kala saaraya nacam oo shay wax duro iyo shay culayskiisa wax ku dilo u kala saaraya marka qisaasta la jooga sida xooga badanna marka waxaa weya inaan loo kala soocaynin oo xadiidkan waxaa laga qaadanaya xanafiyadaasaa ukala soocdo qofka haddii uu wax culayskiisa wax ku dilo culayskiisa wax ku dilo haddii uu qofku wax ku dilo nooca qof wax culayskiisa wax ku dila hadduu ku dilo qof qisaas male bay leeyihiin shay aflena qisaas buu leeyahay taasi marka sax ma ahan sababta waxay tahay xadiidkan wuxuu tusayaa hadda dhagaxa af ma leh dhagaxba laba dhagax buu qaatay markaasuu madaxa uga bajiyey oo madaxa uga riiqay maca dalika waa loo waa loo ninkan waa la qisaasay marka waxaa laga qiya waxaa laga qaadanaya ana yani shayga yani hiqalkiisa ama culayskiisa wax ku dilo muujibun lilqisaasi inuu qisaas waajibiyo qisaas inuu keenayo oo waajibinayo yaa laga qaadanaya nacam waxaa kaloo laga qaataa marka wax la dilaayo dariiqada wax loo dilaayo waa dariiqe waa dariiq noocmo ah shaafici iyo maalik iyo waxay qabaan in la fiirinaayo qofka wax dilay habkii wax ku dilay ayb oo yani madhabu shaafici iyo madhabu maalik waxaa weeyaan haddii uu qofka saaxibu damka uu doorto seef in loogu dilo waa loogu dili karaa nacam haddii kalena yacni sidii uu wax u dilaa loo dilaya isagana oo mumaathala fi lqisaas abuu xaniifa isaga wuxuu leey maya abuu xaniifa isaga wuxuu le abuu xaniifa isaga wuxuu leeyahay seef unbaa lagu dilaya wax lagu qisaasayaa xadiidku maalig iyo shaafici buu marka u yahay xujo oo u noqonaya marka nacam laakiin waxaa laga reebayaa shayga marka qofku waxa uu wax ku dilaa lagu dilayaa marka la leeyahay hal waa in laga reebaa habkii oo wax u dilay hab xaaraan hadday ahayd hab yacni sharcigu xaaraam ku ah haddii uu wax ku dilay ma sidii oo kale asna lagu sameynaya ma lagu sameynaya maalan wuxuu wax ku dilay sixir qof bau sixray waa dilay waa qirtay isagii baa qirtay ma waxaa laleeya isagana waa la sixrayaa maya taas sixirku waa xaaraan ma la samey karo nacam zinow wax ku dilay luudiyo wax ku dilay ma lala liwaado ma la dhahaya nacam wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala waxa uu yihi lama fataxa allahu tacaala calaa rasuulihi makata qatalat hudaylun rajula min bani leyth bqatiilin kana lahu fi ljaahiliya ila akhirihi wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala waxauu yihi lama fataxa allahu tacaala alla markau furay calaa rasuulihi oo u furay sala allahu alayh wali wasalam makata maka qatalat hudaylun hudayl waxa ay dishay qabiiladaasi rajulan nin oo min bani leyth reer bani leyth ah biqatiilin bisababi qatiilin bisababi maqtuulin mid la dilay dartii bayna u dileen oo ayaga laga kaana lahum iyaga usugnaa fi ljaahiliyati jaahiliyadii in iyaga ka dhashayoo jaahiliyadii la dilay oo ree hudeyl ah ayay u aareen oo marka ree bani leytay ninbay ka dileen bedelkiisa faqaama rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam nebigu waa kacay faqaala waxauu yidhi in allaha caza wajalla alle qad xabasa can maka maka waa ka celiyey alfiila maroodigiibuu ka celiyey wasallada calayha waxuuna ku salladay rasuulahubuu ku salladay iyo waalmu'miniina iyo mu'miniinta wa inahaa iyaduna lam taxila liaxadin axad uma xalaal noqonin kaana qablii aniga hortay ahaa waxaa laga qaadanayaa maka in xoog lagu furtay sidaan hore usoo sheegnayba walaa taxilu liaxadin axadna uma xalaal noqonaysa bacdii aniga gadaashay wa inamaa uxilat lii waa la ii xalaaleeyay saacatan gelin oo min nahaarin maalinka ka mid ah wa inahaa iyaduna saacatii saacadaydan haadihii tan aan hadlaya xaraamun weeyaan laa yucdadu lama gooyo shajaruhaa geedkeeda geedkayskii u baxay baa culimmadu ay ku sheegaan qaarkood walaa yuqtalaa lama gooyo khalaahaa yacni cawskeedana lama jaro walaa yucdadu lama gooyo shawkuhaa qodaxdeeda haddaan qodaxdeeda la goynaynin geedka kale nafciga le waamibaa geedka kale aan wax dhibin waa min baabi awlaa kii wax dhibayo yaan la goynin haddii laleeyahay walaa tultaqadu lama qaato oo lama gurubsado oo lama qaato saaqidatuhaa waxa ku dhaco ku lumo xaramka ilaa limunshidin mid yaboohinaya mooyaane oo tamalluk looma qaato in la milkiyo waman qutila qofkii la dilo lahu isaga qatiilun maqtuul laga dilo waman ruuxii qutila la dilo qatiilun ku la dilay lahu isaga u sugnaaday qofkii qof laga dilo yacni fa huwa isagu bikhayri nadarayni laba eegmo laba arin ta u wanaagsan baa ayuu leeyahay ayuu dhexdeeda ahaaday imaa an yaqtula inuu dilo qofkii wax ka dilay wa imaa an yuudiya iyo inuu markaa inuu diyo qaato faqaama rajulun nin baa istaagay min ahli lyaman reer yamana yuqaalu lahu abu shaah la yihaha faqaala waxauu yidhi yaa rasuula allah uktubuu lii ii qora faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam uktubuu liabi shaah abi shaah u qora ninkaa isagaa u qora waxaa laga qaadanayaa halkaa marka in yacni axaadiidta la qori karo xadiid muslim ku sugan oo nebigu uu reebay baa jiro laa taktubuu canii uu yidhi waxba higa qorinina waxaa lagu xambaarayaa marka wuxuu ka baqay xilliga qur-aankii iyo xadiidkii inuu isdheeh galaan oo isku darmaan ayuu ka baqay sidaa darteed marka ayuu u reebay amase waxaa la dhihi karaa in qur-aanka iyo xadiidkii laysku dhex qoro ayuu reebay waxyaaba noocaasay culimmadu ku tawjiihiyaan laakiin markii dambe nebiga waa fasaxay kitaabatu lxadiidna waxaa u daliila xadiidkan in axaadiidta la qori karo ayb uma qaama marka waxaa laga xadiidkan marka meesha uu ku saabsan yahay waxa ay tahay qofkii qof laga dilo laba arrimood unbuu leeyahay waxan arrin kale ma laha imaa inuu qofkiisii disho iyo imaa inuu ama inuu diyo qaato ayuu leeyahay oo u markaa sidaa ku cafiyo haddii marka uu mararka qaar waa dhici kartaa limaslaxatin sharciyatin in imaamku ama qaadigu uu diido ilaa dil un mooyaane haddii uu maslaxa u arko dadka yacni maslaxa caama fi siyaasa sharciya haddii uu kaga dhex arko waa yeeli karaa labadan marka baa qofkan u bannaan uma bannaano inuu inta baxo ninkii wax ka dilay inta ka leexdo mid kale oo ay isku qabiil yihiin inuu dilo uma bannaano inuu xirtana uma bannaano sababtoo ah waxa weeyaan taasi waa dulmi waa dulmi bay noqonaysaa qofkii wax geystay un keliya in in yani la jinaayeeyey oo jinaayada qofkii geystay unbaa xukunkeeda leh nacam ayb axaadiid baana nabiga sala allahu alay ali wasalam uu ku caddeeyey waana waxaa hadda dadka aada iyo aada dadkeena u haysta jaahiliyaduna waxaasoo kale ayay qabi jireen oo qofka waxaaba laga yaabaa nin iska qaab daran ayaa wuxuu dilayaa nin markaasa waxaa laleeyahay anaga ninkan wax dilay ee qaabka daran ma rabno ee ninka ugu fiican qabiilkaas ama ugu hanti badan ama ugu cilmi badan ayaan dilaynaa marka ummad indhaha iska ridaysa un weeyaan marka faqaala uma qaama alcabaasu baa istaagay faqaala waxau yidhi yaa rasuula allah ila alidkhira geedka idkhirka mooyaane idkhirka waa geed caws camal aho marka waa hadda laftirkeeda madiina u aada ugu badan yahay marka idkhirka geedka mooyaane fa inaa anagu najcaluhu waxaanu yeelnaa fii buyuutinaa guryaheenna oo guryaha saanqaafka ayay saartaan wa qubuurinaa qubuurteenna ayaan yeelnaayo qabriga marka eelka la qoday dusha ka saarsaaraan fa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam ila alidkhira idkhirka mooyaane sidaasuu yidhi waa soo marnay marka xadiidkan qeybihiisa intiisa badan wa can cumara bni alkhadaab radia allahu canhu anahu istashaara annaasa dadka ayuu la showray fii imlaasi lmarati haweeneyda fii imlaasi lmar'ati haweeneyda soo tuurayso cunugii caloosheeda ku jiray janiinkii caloosha ku jiray soo tuurayso jinaayo loo geystay daraaddeed yacnii dhaawac loo geystay dartii usoo tuurayso faqaala almugiiratu bnu shucba ayaa waxa uu yidhi shahidtu nabiya sala allahu calayh waali wasalam nabigaan xaadiray qadaa fiihi inuu xukumay biquratin inuu ku xukumay janiinkaasi biquratin inuu uxukumay ku xukumay addoon quradiibuu fasirayaa cabdin addoon ow amase amatin addoon faqaala waxa uu yidhi lata'tiyanna waad keenaysaa oo keenaysaa mugiirow biman yashhadu macaka qof adiga macaada kula marqaati kaco oo arrintaa nebiga inaad ka maqasho caddeeyo fashahida macahu moxamed bnu maslama moxamed bnu maslama ayaa u marqaati kacay imlaasu lmar'ati an tulqiya janiinahaa inay riddo weeyaan ay soo tuurta yacnii janiinkeeda inay soo tuurta canugii orjiifka ah caloosheeda ku jiray meytan isaga oo dhintay isagoo dhintay inay soo tuurto xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya dhowr waxyaabood awalan waxaa laga qaadanayaa axkaamta sharciga in laga tashto oo bimacnaa waxaa weeyaan aaraa'da culimmada in la fiiriyo yani aaraa'da culimada dadka masale hadday dhacdo hadda aan xugun markaas axaadiistiisa loo haayo amiirku oo u haayo ama qaadiga aanay jirin culimmada ayuu u yeerayaa qadiyadan sharcigu muxuu ka qabaa waa intaasoo marka nas loo helo haddii loo waayana ijtihaadkii markaa uu meeshaasi ka furmo oo cumarna marka taa aada iyo aad buu u yeeli jiray waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa sidoo kale in wax qof caalim ah arrin ka qarsoomi karo oo qof uu ka cilmi badan yahayna u caddaan karo oo yacnii u fahmi karo oo u caddaan karo yaa laga qaadanayaa nacam ayb ibnu daqiiqna arrintaa weliba waa baraarujiyey si fiican buuna u baraarujiyey ixkaamul axkaamka oo waxa uu yidhi wafii dalika daliilun ayda waxaa ku sugan buu yidhi daliil calaa ana alcilma alkhaasa cilmiga khaaska ah cilmiga yacni dadkao dhan wada yaqaanaan maa cilmiga khaaska ah qad yakhfaa cala alakaabiri dadka akaabirtee waaweyn inuu ka qarsoomaa la arkaa wayaclamuhu man huwa duunahum qof iyaga ka hooseeyana inuu aqoodo ayaa dhici karto wadalika yasuddu fii wajhi man yagluu min almuqalidiina waxau yidhi arrintaana waxay celinaysaa qofka yacni kuwa iyagu muqalidiinta oo dad muqalidiinta ahoo ahlu quluwiga ah ida istudilla calayhi bixadiidin haddii xadiid loo soo deliishado waxa uu yidhi faqaala wuxuu dhahayaa muqalidku haaliga ah low kaana saxiixan hadduu xadiidkan saxiix ahaan lahaa lacalimahu fulaanun hebelaa ogaa lahay nacam ayb shaafici miyaa ka cilmi badan tahay waxaana dee sax ahaan lahaa shaafici maa muu ka qarsoomi lahaa waa ogaan lahaa waayahay kan haddii xadiidkan yacni yani cillo yeelan lahaa oo daciif ou ahaan lahaa sheikh hebel mau ka qarsoomi karaa muxadid hebel ama yani xaafid hebel miyuu ka qarsoomi karaa waxaasoo kale uu sheegaya faqaala low kaana saxiixan lacalimahu fulanun maala faina dalika idaa khafiya calaa akaabiri asaxaabati saxaabada raggoodii waaweynaa haddii uu ka qarsoonaaday wajaaza calayhim ayna ku bannaan tahay inay ka qarsoonaato fa huwa calaa gayrihim ajwaz saxaabada heyrkooda uga sii banaanaansho badan banacam hadday saxaabadiiba ku banaanaatay hayru saxaabi baa kaga habboonaan badan inay ka qarsoonaato nacam dadka qaar baa si kale wax u dhigaayo marka waxay kuleeyihiin saxaabadii cilmigoodii iyo culummadii hore ninka caalimkii hadda joogo culummadii hore o dhan cilmigoodu ka faa'iideysanay hadduu ka faa'iideystana masaga wada koobi karo imaamu shaafici sow ma dhihin laba cilmi cid koobi karta ma laha carabiyada iyo wuxuu yidhi iyo iyo axaadiidta rasuulka sala allahu caleyh ali wasalam wax maqanna male axaadiidta inta adiga kaa maqan qof kale ayaa yaqaan dabcan marka laakiin mararka qaar waxaa dhacda fii bacdi taraajim in lagu arko xadiidka hebel uusan aqoonin laysa bixadiidin oo kale waxay ka wadaan un marka mubaalaqo mubaalaqo yacni ninkan axaadiidta waa yaqaanaa waxa ka tegaya ma badna ayaa laga wadaa ee laakiin waxa dhanoo wada haayaa oo dusha ka hayaa xadiidkii ou aqoon waayana ha ku camal falin macnaheedu sidaa ma aha sidaas ma aha macnaheedu ayb famaa baaluka marka zamankan oo axaadiidta iska xaafidba aanu jirinba xaafidba uusan jirinba nacambe xaafid isdilaaxa muxadisiinta ay u yaqaaneen hore maanta yacni qof ahba aanu jirin oo la og yahay maxaad umalaynaysaa marka shani waa ka yacni hadalkan marka ibnu daqiiqilciid marka muqalidadii hore iyo muqalidada zamankan labadaba waa ku laazimaa nacam ayb kuwii dadkii a'imadii hore quluwiga ku samayn jiray iyo kuwa hadda culummada joogo mucaasiriinta quluwiga ku sameeyo labadooduba halkaa marka way xadiidkan arrinkan marka waa taabanaya arrinkan waa taabanaya ayb waxaa kaloo marka uu yidhi nacam anahu istashaara annaasa fii imlaasi lmar'ati faqaala almugiiratu bnu shucba mugiira wuxuu yidhi shahidtu nabiya sala allahu caleyh ali wasalam anuu waxaan joogay buu yidhi nabiga oo qadaa fiihi biquratin ku xukumay addoon qadaa xukumay fiihi ay fii shanihi shanigan oo canugaa yacnii lasoo tuusoo haweenta kasoo dhacay ee yacnii ay riday isagoo dhintay nebigu wuxuu ku xukumay waxaan joogay buu yidhi isagoo ku xukumay biquratin addoon cabdin ow amatin addoonku marka lab iyo dhadig midna midkii la doono ayaa lagu gudan karaa fa qaala waxauu yidhi cumar marka lataatiyanna biman yashhadu macaka marka qadaa fiihi biquratin xadiidkan cumar waxaa laga qaadanayaa marka ay soo tuurto cunugii jinaayaa la gaarsiiyey dhaawac markaasay soo tuurtay caloosheedii wixii ku jiray infisaalaa la yahaa waa kasoo soocmay hadduu kasoo soocmo cunugii caloosheeda ku jiray ee uu isagoo meyd ah soo baxo jinaayada darteed meyd ah soobauu soo baxo marka waxaa weeyaan markaas aquradan ay waajibaysaa waana sida imaamu shaafici ou qabo culimada shaaficiyaduna ay qabaan xadiidka dambe soo socda waxaan ku arki doonaa in isagoo meyd ah uu soo dhaco iyo in kale xadiidka kale waa laska waa la itlaaqay kan marka in lagu xambaara wanaagsan oo marka la xukumaayo qurada addoonkan la xukumaayo janiinka dartii dhintay lagu xukumaayo ee haweenta caloosheeda ku jira waa markuu kasoo baxo isagoo meyd ana ee meyd inuu yahaada marka waxaa weeyaan maxaa lagu ogaanayaa suuro bani aadan oo kale gacanoo kalea soo la arkay lugoo kalaa la arkay banaanka usoo marka taasoo kale waxaa weeyaan suuro bani aadanay caddaynaysaa amase waa suuradan waa la garan waaye laakiin dadka yaqaano waxaan aadka u yaqaano khibrada ulahaa waxay sheegeen inay tahay yacni in qofkaanu suura bani aadam inay tahay oo qarsoon waa la xukuma iyadana mararkaasoo kale maxaa yeele waxay leeyihin waxaa dhici karaa waintaan caloosha waxa ugu jiro ka buuxo inay ilma yihiin iyo in kale lama ogaa karo ilaa ay kasoo baxaan banaanka ay ka yimaadaan markaa unbaa xukunka faqaala waxau yihi lataatiyanna waad ii keenaysaa biman yashhadu macaka qof adiga kula marqaati kaco fashahida macahu maxamed bnu maslama xadiidkan daliil uma aha intaan qeybtan daliil uma aha dadka dhahayo ee waxaa loo shardiyaa axaadiidta rasuulka ugu yaraan laba inay soo wariso abu caliin aljubaa-i almuctasili sida uu qabay oo kale ibnu xajarna waa ka nuqbaha dhahayo walaysa shardan lisaxiixi faclam walaysa shardan lisaxiixi khilaafan liman qaala dalika waatuu dhahayo ayb casiiska shardi ma aha saxiixa laba inay soo warisaa qasab ma aha ee halkan cumar wuxuu ka wadaa ziyaadatu tathabut waay waa hubsasho un buu ka wadaa ee cumar waa aqbali jiray hal qof warka uu soo sheegay wuu aqbali jiray bidaliili markii daacuunka uu dhacay oo shaam uu sii gelayay waatii dadkii uu la tashtay markii laysku wareerayo taladii qoloba si tiri cabdiraxmaan waa kii uu yimid cabdiraxmaan bin cawf xaaje markaa ka yimid waatii markaa uu yidhi nebigan maqlay isagoo dhahayo haddii dhul uu ka dilaacana aad ku jirtaan ha ka bixinina haddaad u socotaanna ha gelinina markaasuu cumar xadiidkii yaalay yaa kula og ma dhihin marar badan baana cumar radiallahu canhu hal qof uu ka aqbali jiray ee mararka qaar waxaa weyn maadaama amiir ou ahay inaan lagu degdegin nebiga marqa nebiga yacnii in wax loo xugun loo nisbeeyo inaan lagu degdegin ilaa inay yacni layska hubsada mooyaane taasuu cumar u dan lahaa hadda nacam imlaasu lmar'ati an tulqiya inay riddo weeyaan janiinahaa urjiifkeeda meytan isagoo dhintay inay riddo weeyaan ayb marka wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal iqtatalat imra'ataani min hudaylin laba haween baa diriray oo min hudaylin reer hudayl ah faramat ixdaahumaa midood ayaa waxa hudayl waa reer cabdullahi bin mascuud qabiilkii qabiiladiisii weeyaan faramad ixdaahumaa midood ayaa tuurtay alukhraata kale bixajarin dhagax bay ku tuurtay faqatalathaa way dishay iyadii iyo wamaabay dishay fii badnihaa caloosheeda ku jiro urjiif ah fakhtasamuu ila nabiyi nabigay u dood tageen sala allahu alayh waali wasalam faqadaa rasuulullahi sala allahu alayh waali wasalam nebigu waxa uu xukumay ana diyata janiinihaa urjiifkeeda diyadiisa guratun addoon inuu yahay addoon cabdun aw waliidatun adoon addoon ama addoon wa qadaa bidiyati lmar'ati haweenaydii la dilay diyadeedana waa xukumay calaa caaqilatihaa middan wax dishay ilma adeeradeed iyo qaraabadeediibuu ku xukumay korkooda wa warahahaa waladahaa waladkeediina waa dhaxal siiyey waman macahum iyo dadkii marka iyada iyo waman macahum dadkii la jiray faqaama xamalu bnu naabiqah ayaa istaagay alhudaliyu faqaala waxauu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow kayfa sideebaan aqramu aan u magdhabayaa man laa shariba qofka qof aan waxba cabin walaa akala aan waxba cunin walaa nadaqa aan hadlin wala istahalla aan qaylinin fa mithlu dalika kaagaas oo kale yutallu waa dhiiggiisa wax kasoo qaad male baa laga dhigaa nacam waa hadar dhiiggiisa hadar faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam waxauu yidhi inamaa huwa ka inamaa wax kalamaana huwa isagu ninkani min ikhwaani alkuhaani dadka kuhaanta ee qeybka ee ka warwaramay kitaab gaabloyaalka ayuu ku nooc yahay min ajli sajcihi buuna saa u yidhi sajcigiisa hadalladiisa isku wax ku hoorsado alladii sajaca uu ku sajciyey oo waxaa weeyaan kayfa aqramu man laa shariba walaa akal walaa nataqa wala istahal saas weeyaan marka fa mithlu dalika yual waxa dhan marka waxay ku wada horsanayaan laam nacam ayb marka xadiidkan waxyaabaha marka ku jira waxaa ka mid a laba haweeney baa dirir iqtatalat imra'ataani min hudaylin faramad ixdaahuma alukhraa bixajarin faqatalatha sida muuqanaysa marka haweentan reer hudayl haweenta kale dhagaxay ku dishay dhagaxuna qasad waa jiraa oo waa u qasaday inay dhagaxyada ku tuurto laakiin dhagaxu waxaa weeyaan waxaa sida muuqanayso mid markaa wax dilaayay ma uunan ahayn marka taasoo kale shiibhu camdi baa la dhihi jiray nebiguna shiibhu camdigaasuu xukumay hadda maxaa yeelay diyadii wuxuu ku xukumay caaqiladiibuu ku xukumay caaqiladiibuu ku xukumay hadday haddii ay noqon lahayd inay kas u dishay waxa ay ku dishayna yacnii qasab iyo yacnii iyo iyo wax wax lagu dilo wada socdo ayaa camdi la yiraahdaye hadday saa la imaan lahayd diyada iyadoo ku xukumi lahaa ama qisaasoba sheegi lahaa rasuulka sal alla ly slam maadaama aan qisaas la sheegin ee diyo la sheegay taasi waxay daliil u tahay shibhu camdi inuu ahaa dilku faqadaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama nebigu wuxuu xukumay ana diyata janiinihaa guratun uurjiifka diyadiisu inuin addoon ah uu yahay halkan marka yacni xadiidka kuma sugna inuu kasoo baxay isagoo dhintay uurjiifkan inay isku dhimatay midna hadda anagu ma ogino ma hayno laakiin xadiidkii hore ee cumar waxaa laga garanayay infisaal cunugaas isagoo meyda inuu soo baxo marka ilaaqa halkan ku jira xaggaas baa lagu xambaarayaashaaficiyadu marka waxay shardiyeen marka addoonka oo waajibayo waxaa weeyaan isagoo meyda hadduu soo baxo jinaayadana sabab ay u tahay xadiidku marka xukunka sidoo kale xukmuljaniin ayaa lagu xiray wixii marka suura aadamile ama wixi aan suuradiisa la aqoonina dad yaqaano oo ahlu khibraa ay dhahaan suuro bani aadam buu leeyahay waxa kani nacam waxaa iyada marka sidoo kale ku jiro xadiidku uma banbixin haddii la waayo addoonkan maxaa la sameynaya addoonka haddii la waayo addoonka haddii la waayo culimmadu waa isku khilaafeene waxaa la yidhi waxaa waajibaya qaar waxay dhaheen shan halaadoo geela qaarna waxay yidhaahdeen yucdalu ila alqiimati cinda alfaqdi marka la waayo qiimo ayaa lagu qiyaasayaa marka addoonkii qiimaha baana la bixinayaa sidaa bay yidhaahdeen marka waxa yidha nadiyata janiiniha uratun ayuu xukumay cabdun aw walidatun waqadaa bidiyati lmar'ati diyada haweentana wuxuu ku xukumay calaa caaqilatihaa caaqiladeedii buu ku xukumay tii wax dishay qaraabadeedii wa warahahaa waladahaa waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka yacnii diyadaa la siinaya markaa dadka diyada caaqiladu bixinaysa haweentii la dilay ay siinayaan dadkeeda dadkii dhaxli lahaa waxbay kuleeyihiin dadkii dhaxli lahaa waxbay kuleeyihiinoo qofka la dilay ilmihiisa dhaxal ahaan bay u qaadanayaan wawarahahaa waladaha buu dhaxalsiiyey oman macahu faqaama xamalu bnu naabiqa xamal bnu naabiqa ayaa istaagay alhudali faqaala yaa rasuula allah kayfa aqramu seen u magdhabaa man laa shariba walaa akal qof aan waxba cabin waxna cunin walaa nataqa wala stahal aan dhawaaqin oon hadlin oon qaylinin fa milu dalika yudalu kaasoo kale dhiiggiisa wax kasoo qaad male ayaa laga dhigaa laakiinse sidaa waxaa weeyaan ma ahan oo xukunka sharciga haddii uu yimaado caqli iyo qiyaasta kale oo laga tagaa caqliguna ma keenayo tan laftirkeeda in layska dhaafo layska hadar in laga dhigo caqliga xataa saliimka maba keenayo faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam inamaa huwa min ikhwani lkuhaan waxaa marka shaac xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa hadalkan nabigu yihi sala allahu alayh ali wasalam sajcigu inaan la amaanin sajcigu inaan la ammaanin hadallada yacni aftahanimada layska doondoono midda marka aan ammaanayn ee marka waxaa weeyaan caayan waa midda qofka isku kallifo waa isku kallifayaa amaba waa af amaba aftahanimada ou ku burburinayo xaq ama ou baatil xaq u suureynayo waxyaabahaas weeyaan nacam amaa haddii aftahanimadiisu ou xaq ku sheegayo waa fiicantaha iyado takallufna aynan lahayn maxaa yeele nabiga sala allahu alayh waali wasalama axaadiidtiisa waxaad ku arkaysaa axaadiidtiisa waxaad ku arkaysaa ama hadalladiisa hadallo musajaca baad ku arkaysaa oo markii la yidhi yaa yaa dilay ninkan ee la yidhi ibnul akwac markaasuu wuxuu yihi lahu sala lahu salabuhu ajmac ayb marka way badan tahay marka taasoo kale axaadiidtana waa ku arkaysaa aad aad iyo aad waa waa ku jirtaa marka waxaa lagu xambaarayaa taasoo kale waa midaan takalluf lahayn waay ayb amaa midda takalluf kale waa laga fiican yahay ayb n wacan cimrana bni xusayni radia allahu canhu ana rajula cada yada rajuli fanazaca yadahu min fiihi fawaqacat aniyathu faاkhtasamaha ila اnabiyi salى اllahu alayh ali waslama faqaal yacadu axadukum akhaahu kamaa yacadu lfaxlu laa diyata lah wacan cimraana bni xusaynin radia allahu canhuma waxaa laga wariyay ana rajula nin cada yada rajulin nin gacantii ayuu qaniinay fanazaca yadahu gacantiisa ayuu siibay uka dhifsaday min fiihi afkiisa fawaqacat way dhacday haniyatuhu ilig iligiisii baa dhacay ilig baa ka dhacay fakhtasamaa ila nabiy bay u dood tageen sala allahu alayh ali wasalama faqaala yacadu axadukum midkiin waa qaniinayaa akhaahu walaalkiis kamaa yacadu alfaxlu awrka sida wax u qaniino oo kale laa diyata lahu wax diya-a ma laha xadiidkan waxaa laga qaadanayaa arrintan oo kale wax diyaa inaanay lahayn oo qofku haddii uu naftiisa difaacanayo ee lasoo weeraro isla markaana uu isku difaaca sida ugu fudaydka badan uu isku difaaco haddii kii wax muctadiga ah ee saa'ilka ahaa hadday wax soo gaaraan wax la siinayo malaha sababtoo asaga ayaa xadgudbay imaamu shaafici baana xadiidkan qaatay wax uu u waajibiyey qofkanoo kale ma leh laakiin waa goormo si kale haddaanu qofku aanu si kale hadduunan awoodi karin waayo ilaa xa taas u mooyaane nacam haddaad awoodi karta laakiin si ka fudud midaas adiyada waa lagaa qaadaya marka intaad ka tagta sidii cuslayd aada aado marka waa lagaa qaadaya adiyada culamada qaarkoodna tan oo kale damaan bay ka waajibiyeen qaydka marka imaamu shaafici oo ah yacni qofku waa yacni sidaanoo kale haddii la qaniino hab kalena uusa iskaga celin karin ilaa inuu yacni gacanta ka dhufsado ama intuu feer ku dhuftoo kale iligii iyo waxaasoo kale uu ka dhaco taasoo kale haddii si ka fududoo kale oo ka dhibaato yar haddaanay jirin diyo lagama wax damaana lagama rabo hadday jirta laakiin si ka fudud ee sidaas isaga uu ka tago ee iligu uusaa ku dhaco waa laga rabaa damaan taasna qawaacidda kulliyada oo u cuskaday nacam oo dafcigu dafcu saa'ilku wuxuu noqonayaa al akhaf al akhaf ayuu noqonayaa nacam qofaad ul iskaga celin kartid haddaa xabad ku dhufato ood kow ka siiso waa igu soo xadgudba lagaa yeeli maayo waa lagu saas waa lagu yacni marka waxaa weeyaan waa waa baabkii jinaayadaadii marka waxaa weeyaan waa waa lagu waa lagu waa lagu ciqaabaya nacam jinaayadii marka waa haddii marka laakiin adoo isticmaalaya dariiqadii ugu khafiifsinimada badnayd adoo isticmaalaya hadday wax ku gaaraan waxba lagama rabo xadiidku asal taas ayuu ku yahay waxaa kaloo laga qaadanaya dadkan qisadii xadiidkii hore iyo kan iyoba inay dadka nebiga caleyhi salaatu wasalaam doodahooda ay u keensan jireen ee nebigu markuu noolaa saasay ahayd markuu dhintana sunnadiisa iyo kitaabka in loo celiyo loo geeyo weeyaan wixii ay dadka siiyaanna ay ku qancaan oo ay qaataan oynan ka taradudin saas ayaa la rabaa ayb faiktasamaa ila nabiyi sala allahu alayh waali wasalam labada nin markay sidaan dhacday nebiga ayay usoo dood tageen ayb oo ay yacni dacwadooda u keensadeen faqaala waxauu yidhi yacaddu axadukum akhaahu marka qofku inuu sidaa yeelo taxaakumku inuu nebiga usoo taxaakumo diinka u taxaakumo haddii meesha marka aan diin iyo waxba lagu dhaqmaynin oon diin lagu xukumaynin ee qawaaniin lagu xukumaayana inaad u taxaakumto maba ahaba xataa haddii aad yani iska daysoodan dacwada dacwada noocaas oo kale aad ka tagto intaad u taxaakumi lahayd ilaahay heyrkiis waa sida wanaagsan marka sida qofka laga raba saas u ah inuu u taxaakuman qatarteeda ay leedahay faqaala waxau yihi yacadu axadukum akhaahu midkiin walaalkii ayuu qaniinayaa kamaa yacadu lfaxlu awrka sida wax u qaniino oo kale laa diyata lahu diya ma laha وعن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى قال حدثنا جندب جندب جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي ويانه ayaa noo waramay buu yihi fii hada lmasjidi masjidkan kan a dhexdiisa wamaa nasiinaa ma aanan iloobin minhu xaggiisa xadiidan kama aanan iloobin wamaa naqshaa kamana baqayno an yakuuna jundubun jundub inuu ahaa kadaba mid ku been sheega calaa rasuuli illahi sala allahu alayh ali wasalamna ka baqi mayna taasna annaguna waxba ma iloobin buu leey asaguna inuu nabiga been ka sheego ma ma u malayna mama ka baqayna taas qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam nabigu waxau yihi kaana fii man kaana qablakum kaana waxaa ahaa fii man axad duul dhexdood kaana ahaaday qablakum idinka hortiin ahaa dadkii idinka horreeyey dhexdooda waxaa ahaa rajulun nin bihi jurxun ay fiihi dhexdiisu ay ahayd jurxun dhaawac fa jazica waa argagaxay oo waa adkaysan waayey fa aqada sikiinan buu qaatay midi faxaza bihaa yadahu gacantiisa ayuu googooyey famaa raqa'a damu dhiiggii ma istaagin xataa maata ilaa uu ka dhintay qaala allahu casa wajalla alla waxau yihi cabdii addoonkayga baadaranii binafsihi nafsadiisu igala degdegay xaramtu calayhi ljanna jannadii baan ka xarimay qofku marka waxaa laga qaadanayaa xadiidkan masale muhim oo asal weyn weeyaan xadiidkan oo wuxuu asal u yahay fii tacdiimi qatli nafsi nafta dilisteeda inay culus tahay nafta dili naf goynteed inay culus tahay xaqdarre in lagu gooyo xataa adiga naftaadaba ha noqoto e ayb ama qofka keyrkii naftiisa ha noqoto maxaa yeeley naftaada milkigaaga ma ahan adiga ee waxaa weeyaan tasarufkeeda ayaa leedahay saas darteed nafteyda anaa iskale saan doonaan ka yeelayaa ma banaana ayb ee marka masale halkan ka imaanayso waqtiyadan dambe aada usoo caan baxday dholalkaas gaaladan aada looga sheego kana jirto masaladaas waxa ay tahay qofkii inta uu noolyahay ayuu isbitaalba u saxiixayaa jirkiisa yalla e aasin buu leeyahay xubnaha aniga yacni iigu muhiimsan oo dhan labawada baxa jirkeyga dhan waa bixiyey buu leey waa xubnaha muhiimkaa dhan ha lala baxo meel hala dhigo ciddii la doono markaa u baahan hala siiyo saabuu dhahayaa ma lahan taasi marka culimmada qaar badan baa ku dhiseen xadiidkan iyo axaadiista la mid ah naftaada adiga saa doonta kama yeeli kartid naftaada si allaale sida aada doonto ma ka yeeli kartid oo xadgudub ma ku samayn kartid xataa haddaad dhimato ka gadaale laasiyamaa qofka muslimka ah isagoo weliba qofka muslimka ah xadiid baa wuxuu ahaa kasru cadmi lmayiti ka kasrihi xayan kasru cadmi lmayiti lmuslim qofka muslimkaa meydka laftiisa jebinteeda asaga oo nool jebintiisao kale waa marka taa waxaa laga qaadanayaa marka waxaana waxay u baahan tahay qofkii markuu dhinto kadib in la jeexo la qalo laga soo saaro mana ahan ade marka saa loogu ciyaaro meyd muslim ah tan kale waxaa lagaa qaadanayaa xubnahaagii yaa la siinayaa gaalaa la siinayaa muslim buu ku dhibaya hadduu doono noloshiisa maxay tahay gaal muslim ku dhibaya haddii la doono la siinaya meelahan dagaalada ka jira inta geystaanay siinayaan wixii ay u baahdaan ama yacni qof uun nooc ad calaa kulli xaalin naf aan u dhigmin nafta muslimadda ah ayay uun ku bixinayaan ay siinayaan nacam ayib dadka qaarkood caqliba isaga dacaawi caqli ah bay la imaadaano oo annagaba markaan jirano kuwa nala siinayo keliyaha naloo bedelayo iyo nala siinayo kale annaga maa iskaleay kuleeyihin nacam waxaas oo dhan ka baxa kaamta sharciga jirtaa waxa ay tahay naftaada ha ku ciyaarin naftaada waxba ha ku ciyaarin ayb xadiidku marka ishkaal baa ku jiraan laba ishkaalba waa ku jiraan qaala allahu caza ninkaani markuu argagaxay ee uu gacmaha iska jaray oo sidaa naftiisii ku tagtay qaala allahu caza wajalla cabdii baadaranii binafsihi alla wuxuu yihi addoonkayga naftiisu igala degdegay waxaa laga dheehan karaa meeshaan marka ishkaalka ku jiraa waxay tahay waqtiga qofka uu dhimana waa waqti la qoray ajalku waa maxtuum waana qoran yahay see marka ay ku dhici kartaa in naftiisu uu la degdego xadiidka daahirkiisa wuxuu ku tusayaa waqtigiisi inuu kasoo hormaray uu kasoo degdegay laakiin macnaha ibnulcarabi almaliki sida uu tilmaamay abubakar ibnulcarabi waxa uu yidhi ajalka waxyaabaha yacni allah subxaanahu watacaala uu qadaro ayaa waxay yihiin waxyaabaha alla subxaanahu watacaala uu qadarayo ayaa mutlaq iyo muqayad leh shayga muqayadka ah waxyaabaha alla uu qadaray kuwooda muqayadkaa ayaa waxaa yacni laba wej ku imaado mihaalkiisu waxaa laba shay kan yani waxyaabaha la qadaraa mutlaq iyo muqayad leh kan muqayadka waxaa weeyaan qofkaani masalan waxaa la leeyahay haddii uunan isdilin cumrigiisu waa konton sano haddii uu isdilana taqyiidku meeshaasu ka imaanaya haddii uu isdilana afartan sano ilaahayna subxaanahu watacaala midka uu labadaas noqon doono waa ogyahay kaasaan cilmiga alla subxaanahu watacaala kaas ayuu ku dhacay qofkaani marka wuxuu sameynayaa marka sababtayna ilaahay inuu la imaan doono inuunan la imaanaynin waa ogyahay allah subxaana wa tacaala malakulmowtka laakiin ama makhluuqa sida sida malakulmowtka malakulmowtka isagu labadaas midda marka waxaa weeyaan isaga ayaan malakulmowtka ayaa marka waxaa weeyaan middan marka xadiidka uu tilmaamaya baadaranii baadaranii cabdii binafsihi uu leeyahay waa malakulmowtka weeyaan kan aan ogeyn markaa nacam isaga ma oga nacam ayb amaa binisbati ilaa cilmi illaahi ilaahi subxaana watacaala cilmigiisa ma isbedela isaga ilaahayna subxaanahu watacaala waa ogyahay waxa ilaahay subxaana watacaala cilmigiisa uu ku dhacay shaksigan inuu isdili doono cimrigiisa ou afartan sano noqon doono ilaahay waa ogyahay ugu dambayntiina taas uu qadara alla subxaana watacaala laakiin makhluuqa marka la eega makhluuqa yaa iyagu marka labadaas mid yani mid uu noqon doono ilaahay unbaa garanaya nacam makhluuqi isaga ma oga malakulmowdka amarka marka la siiyo unbaa marka uu wixiisi u qabsanaya marka aduu macno noocaasoo kale ku sheegay ishkaalka kale waxaa weeyaan marka ishkaalka kale ishkaalka kale isaga waxaa weeyaan xaramtu caleyhi ljanna jannadaan ka xarimay hadduu muslim ahaa ee uunan xalaashanin ficilkan ee waxaa weeyaan xaramtu ljanna marka waa in la ta'wiiliyaa oo lagu macneeyaa marka waxay noqonaysaa dadka ugu horeeyo jannada gelaayo inuu noqdaan ka xarimay saa macaanida noocaas oo kale laga dhiga markan ayb maxaa ta-wiilkuna hadda waxaa keenayo saa'iq ka dhigaayo qof muslima jannadiibu maan laga xarimayo waa un ku iimaan yar qofkao ku jira sunnadu waxay sheegtay in naarta laga soo saarayo jannada la gelinayo kitaabu lxuduudi xuduudii buu u kitaab yahay xuduudu marka waa zawaajir waxyaaba marka cuquubaad cuquubaadka alle waa laba nooc cuquubaatun qadariya iyo cuquubaatun sharciya cuquubaadka qadariga waa midka dadka masaa'ibta dadka ku dhacayso ee acmaashooda ka dhalanayso cuquubaadka sharcigana waxaa weeyaan kuwa sharcigu uu xadeeyey waayo ama uu itlaaqay cuquubaadka markaa sharciga waxaay u qeybsamayaan marka cuquubaad xuduud la yidhaahdo oo alla uu xadeeyey oo xuduuduna marka waxay noqonaysaa xaddu zaaniga zinadoo kale xad baa laga waajibay tuugada xad baa laga waajibiyey qadafka xad baa laga waajibiyey khamrada cabideeda xad baa laga waajibiyey muxaarabada waxaan la yidhaahda yacni shuftanimada iyo mooryaannimada xad baa laga waajibiyey wahaakada qeybna waxaa weeyaan waa cuquubaad sharci oo maali ah weeyaan cuquubaad sharci ah oo maali ah alcuquubaat sharciya almaaliya kuwa iyadu marka waxay noqon qofka maanicu zakaadka oo kale zakadii buu diiday xoog baa looga qaaday waana qof hadda daa'ifo meel isku aruursatay ma aha xadiidkii bahzi ibnu xakiim waatuu ahaa inaa aakhiduuhaa zakada waa ka qaadaynaa wa shadra maalihi iyo maalkiisa wax ka mid a cazmatan min cazamaati rabbina cuquubaadka waxaa ka mid a sharciga tacsiiraad waxyaaba yacni aan xadna gaarin heer xadna aan gaarin laakiin dadka maslaxadu ay keenaysa in laga canaanto tacsiiraadku xabsiyay noqon karaan waa sheegi doonaa wuxuu noqon karaa garaa karbaash buu noqon karaa la karbaasho qofkii waxau noqon karaa dil tacsiirtu xataa dil bay gaari kartaa nacam oo qofka haddii fasaadkiisu aanu joogsanayninba hadda xad rasmi ah oo loo dhigana aan jirin oo aanay jirin oo kale dilka laftirkiisu marka xalba u noqonayaa oo waxaa ka mid a taasoo kale nabiga sala allahu alayh waali w salam inuu yidhi idaa jaa-akum axadun qof hadduu idin yimaado wa amrukum jamiicun idinkoo midaysan oo dad yacni ah yacni ismaamu dad la maamulo iyo dad wax maamulo oo hal far ah idinkoo ah qofkii idiin yimaado ee inuu idin kala geeyo rabo oo isku keendiro dadkaas ummadaas uu shadara madar uu ka dhiga qof raba hadduu idin yimaado faqtuluuhu nabiga dila ayuu yidhi kaa-ina mankaan cidduu doonaba ha ahaadee idaa buuyica likhaliifatayni laba nin baa madax laga kala dhigay kan dambe dila buu yidhi nabig sal lla ly slam oo waxaa ka mid a garaacis waa noqdaayo sabiiq ibnu cisl qofka mubtadica ee bidcadiisa daaciga ku ah ee fasaadkiisu la ogyahay inuu aada iyo aada u badan yahay waa yeeli karaa xaakimka inuu dilo nacam zindiiqa dilkiisaa kamid a waxaa ka mid a yacni garaa sabiiq ibnu cisl ninkii la dhihi jiray cumar waa ka dhiigayey sida u garaacaya nacam karbaashi tiro badanoo xuduudda dhaafsiisan buuba gaarsi ayuu garaacay waa arki doonaa waxaan ku arki doonaa meesha marka tacsiiraadka markuu ka hadlayo can anas ibni marka cuquubaadku marka waa kuwaas cuquubaadka sharciga iyo kuwa yacni kowniga ah waxaa laga yaabaa cuquubaadka sharciga haddii laga tago oo dadku ay ka tagaan oo aanay samaynin cuquubadii dembiga waxay isku bedelaysaa cuquubaad ka daran kuwaas ka adag oo qadari ah bay isku bedeshaa alimaam ibnulqayim kitaabkiisa adaa dawa saasuu ku yidhaahdaa oo waxaa weeyaan dadku hadday xuduudda oogi waayaan zinadii iyo sariqadii iyo qaadicu dariiqnimadii waxaa ka dhalanaya cuquubaad kowni ah oo xag alla ka imaanaya dadkaa dunuubtoodana ay sabab sabab u noqonayso oo ka dhib badan weliba midaas kale iyo kuwo aakhiro ayaa imaanaya nacam walciyaadu billah walidalika xadiidku wuxuu ahaa laxaddun yuqaamu fi lar cala alardi xad dhulka korkiisa laga oogo khayrun lahum min an yumtaruu arbaciina sabaaxan waa uga khayr badantaha dadka afartan subax roob inuu udo waa aragtaan dadka hadda waxay abaar ka cabanayaan iyo roob la-aanta si ay uga cabanayaan hal xad oo dhulka laga oogo yaa ka khayr badan afartan beri roob inuu do-o ibnu kathiir waa cilaynayaa sababta waxay tahay buu leeyahay xuduuddu waa zawaajir haddii xuduudda la oogo dunuubtaa yaraanayso macaasidu hadday yaraatana samada waaba daranaysaaba nacam oo barwaaqadii waaba iska imaanaysaa nacam soo ma garani walidaalika marka gaalada waxay kala dagaalantaa muslimiinta xuduudda waxayna ugu sheekaysay cuquubaad laga soo tegay inay tahay oo waxay ku magacaabeen waxa la yidhaahdo casriyadii mugdiga ahay casriyada mugdiga ayagay mugdi u ahayd annaga mugdi nooma ahayn casri iftiimayo noo ahay dadka muslimiinta laakiin iyagaa xilligaas waxay ku jireen godadkay xayawaanada la hoya jireen iyo dugaagga sidaan ognahay yurub nacam ayb marka ma ahan yacni in la yidhaahdo marka iyagay marka dadkii in laga dhaadhiciyo muslimiintii ma aha adaa waa xilliga asxaabta mugdiyaa ku jirtay adiga muslimiintu mugdi bay ku jireen wax aada iyo aada u foolxun weeyaan dad badanna macalasaf waa laga dhaadhiciyaa waxaas xuduuddana marka waa waxyaabaha madaxda loo samaysto aimadaa iskale xuduudda madaxda waxa asalku waa sidaa waxa madax loo samaysto waay nin madax marka la samaysana maxaa loo samaysta inuu xuduudda oogo jihaadka inuu oogo dadkii masaalixdooda iyo doodahooda inuu ukala xaliyo amnigii inuu faafiyo waxyaabaha looga baahanya intaas weeyaan ayb siyaasadii khaarijiga iyo midda daakhiliga inuu ku dadaalo midda daakhiligana amniga asal u ah midda khaarijigana calaaqaadka dawliga iyo waxaa asal u ah iyo in quwo la samaysto quwa oo yacni ummadaas kayaankeeda ilaalisoo difaacdo marka cuquubaadkaasu marka saasay uqeybsamaan midda sharciga haddii la sameey waayana mid ka adagaa imaanaysa oo cuquubaad kowni abaa imaanaya waana waxa ummadda hadda na haysta wa annagii waa isku salladannahay waa cuquuba kowniya weyaan ogow oo dadkii waa isku diran yihiin waa aragtaa cadow waa haystaa waa cuquuba kowniya abaar waa haysata waa laga cabaadaya waa cuquuba kowniya soo maaha maxaa xuduudda marka in loo ooga loo diidaya marka naam cajiib dadka qaarkood waxay qiil uga dhigaan marka war ummadii oo muslimiin oo islaamnimo rabto oo dowladeeda inay xuduudda ku oogto xuduuddii alle inay oogaan diyaar u ah waxay leeyihin mafsadaa ka dhalanaysa xuduudda haddii la oogo maxay tahay gaaladaa nagu soo jeesanayeen taas maa mafsado muxaqaqa maya waxaas oo kale hadda marka dad islaama oo dowlad ah hadday hadday maanta dhahaan iyagoo dowlad ah anuma sheegay afraad iyagoo dowlada islaamkan ku dhaqmaynaayo xuduudaan oogeynaayo islaamkiiyaan dabaqaynaa hadba siday u kala waxyaabuhu u kala muhiimsan yihiin ee ayaan culammada kala hadlaynaa oo saasaan diyaar u nahay mafsadaa ka dhalanaysa waxay la mid tahay salaadda inaan tukanna mafsadaa ka dhalanaysa waxama dhaanto sababtoo ah gaalkan maanta markau kuu diiday inaad diintaada isku xukunto berri waxaa kusoo xigta marka inaad inuu diido salaaddii inuu ku diido maxaa diidaya marka nacam haddana berri marka salaada lagu diida ma waxaa leeda ma tukanayo sababtoo ah mafsadaa ka dhalanaysa oo mafsadada in adu noolaata leemaya kaliya nacam ma marka taasoo kale mafsadadu waxa sharci diin in in hab di xag diineed laga eego weeyaan marka istidaaca xataa iyo waxaasna inay dadka ahlucilmiga ka hadlaanoo marka iyagu marka ay isla fiiriyaan unbay noqonayan laakiin aslanba diinta in lagu dhaqmo asal ahaanteediiba mafsadaa ka dhalanaysa taas waxa aada ma fiicna nacam waxa aada ufoolxun weeyaan ayb waxa uu yidhi marka xuduuddii marka waa kuwayaalkaas can anas bni malikin ayb wabillahi towfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam